جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon uu warka subaxnimo howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ayaa ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari taa'iba kaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee galbeedka afrika ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhanah maleeshiyaadka dowladda riddada maali iyo burkina faso ganacsatada degmada galhariiri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa afur u sameeyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmadaas munaasabad lagu maamuusayay majmuucada ee wilaayada islaamiga hiiraan ku matalaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus ayaa lagu qabtay gudaha degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ayaa ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay warkaas iyo war kale oo ku aadan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose waxaa inoo faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba ciidamada mujaahidiinta waxay howlgalladan qorshaysan oo fariidka ah ee isugu jira dagaallo toos ah iyo dil ikhtiyaal ah ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose oo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgaalka hore waxay geesiyaasha tawxiidku ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay howlgalka ka dhacay magaalada baydhabo oo ahaa dil ikhtiyaal ah waxay mujaahidiintu ku dileen askari murtad ahaa oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kaasoo lagu magacaabi jiray yuusuf atoore waxaana laga soo qaniimaystay qorigii uu ku hubaysnaa dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta buundada weyn ee degmada afgooye waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maalintii shalay ahaydna ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada xaredheere ee wilaayada mudug bartamaha dalka soomaaliya tani oo markii la gudagalay bisha barakaysan ee rabadaan oo hadda gebagabo ku dhow waxay ciidamada mujaahidiintu sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari taa'iba kaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixintan inoo haya taa'ibka lagu magacaabo ibraahim yarow macalin oo kasoo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed ayaa lagu soo bandhigay degmada tiiglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool taa'ibkan ayaa idaacadda islaamiga al andalus uga waramay noloshii uu lasoo qaatay murtadiintii uu ka mid ka ahaa iyo tababar ciidan oo lasoo siiyey wax yar oo bilooyin ah ee uu ka mid ka ahaa murtadiintaas waxa uu ku qanci waayey inuu kasii mid ahaado murtadiintaas wuxuu isu soo dhiibay mujaahidiinta isagoo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey wilaayada islaamiga ah ee bakool magacay meel erey ibraahim yarow macalin meelaan ka tirsanaayo baydhoohay taasku dhiibi degmada tijeegiloo rooga malaaga iyo walwalbale madaro alhariiri adhooliad wayn dhammaay safadoodooyinka dhammaatay rajeey gaan wanaagsan oo masafurangno gacmo furanga lahay dhawaay hadda maybaa walwalba kolba wallii adkaya masgeeka dhii hojaayan male malaagay walwalba alhariiri insha allah waana mahadsanye meega kabeerahe hamara kabeeri hamara kukabeeri la magaalo ka shaqaysadaa yahay dhalinyaro oo kolba asxaab anadhay walaa sii tashkiiliyeen hobii tashkiiliyeen kolley walaa intii wanaagsan ayna aragay haasu ku tabi lama bulood iyo mayba tumishan bir iyo tobara ka jari waa ka jarin maybu ahan ada bili shanaadna ku goosadi libalooda hadda mooga marka eh, guran gurana magaan dagaalna maybama ku iibgalan gurana kolpa heliil waqti iyo maydirne masheerna hormaka qaadan markan ada libaloodna mooga lamaloo tum ishan birin haka jari maanka baaway kuley intii dhan alalankii oo hadda geeka walaa mada hore qofka baniaadan wel maybuahan wal qaldooma kor maqaldama ilaahay kuley maybuahan intii dhan alalankii oo maybuahan isera muslimiinta iska dhiib si fudud laha ka dhawaayo gaanfurn laha ka dhawaayo yallaa kuley taasaan ka baagalan alalankii oo maybo himijiisaase intii walkalanku mayboon ku aamingne si fudud laha ka dhawaayo oo obsakal iyo tashwiishkaas inay iska furne malaayiintiis lala hariiro si fudud laha ka dhawaayo kuley inbaawe maxay goosadeen kuley waalidiinta ma yareen ada doa iyo mayboahan intii walaasan faylayn haasu ku tabtookiin doaayno fadaanay yareen ada sidiyaa kuley anayna intiin wanaagsanayna arge saasa haasu ku tabi maya kubay sagaal sa amal saya kutabi may boahan hamara geesko ku gali hiraabtini kuley diyaari meela ku rahay saasaa kugu tabi baydhowii shaanti baydhowii shaantay may boahan haddana baydhowaade xaafadoo isu gali lambalooda kuley intii walaay dadka la hariiray malaalinta la hariiray lambalooda ii gaadati lamadii balood ii gaadatiin kuley in dhammaatay ada shalay meesha daraada magaalada eergariskooy hiraabtana ku tabi tijeegloo keley geegsaska rooga taa'ibkan ayaa waxa uu ka mid noqonayaa taa'ibiin dhowr ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn ugu soo qulqulayay wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo ka faa'iidaysanaya baaqyada toobadkeenka ee ay jeedinayaan hoggaanka mujaahidiinta iyo nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid rabbaani ciidamada mujaahidiinta ah ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee galbeedka afrika ayaa fuliya howlgallo kala duwan oo ka dhan ah maleeshiyaadka dowladda riddada ee maali iyo burkina faso xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ee fuliya howlgallo kala duwan inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan waxaana sagaaliyo tobankii bishan ay weerar qorsheysan oo lagu beegsaday ciidamada maaliyinta ka fuliyeen magaalada tininico ee gobolka mobti weerarkan ay si gaar ah u bartilmaameysaday xubno ka tirsan maliishaadka dowladda riddadaha ee maali maalintii xigtay ee jimcaha waxaana ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin qarax xoogan la beegsadeen gaari ciidan oo ay wateen ciidamada maali kaasoo ka dhacay inta udhexeysa magaalooyinka jaabiri iyo nambala kaasoo dhaliyay in gebiyahaanba uu burburo gaariga halkaasna ay ku dhintaan kuna dhaawacmaan askar ka tirsanaa murtadiinta si lagu xaqiijiya war ka soo baxay mujaahidiinta howlgalladan ka dhacay gudaha waddanka maali waxay imaanayeen iyadoo lix iyo tobankii ramadaan ciidamo ka tirsan jamaacada nusratul islaam ay weerar qorsheysan ku beegsan maliishaad fentra oo ka tirsan dowladda riddadaha ee burkina faso waxaa weerarkaasu ka dhacay deegaanka alga ay ka tirsan gobolka kongosi iyadoona ay ku dhinteen afar xubnood oo murtadiin ah isla burkina faso waxaa maalintii khamiista ciidamo ka tirsan mujaahidiinta u suura gashay in howlgal qaraxa ku bartilmaameysadaan mooto ay wateen ciidamo murtadiin ah kaasoo ka dhacay degmada guuburu qaraxa ayaana waxaa ku halaagsamay askartii saarneed halka gebiyahaanba ay burburtay mootadii ay la socdeen murtadiinta mahadsanid xaaris ganacsatada degmada galhareere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa afur u sameeyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmadaas faahfaahinta warbixintan waa kan marwaan maxamed waxay ahayd deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka fuqarada iyo masaakiinta ah ee ku dhaqan magaalada galhareeriye taasoo ay bixiyeen ganacsatada degmadaasi deeqda raashinka ah oo isugu jirtay bur sokor iyo saliid iyo agabyo kale ayay ganacsatada gaarsiiyeen dadka fuqarada ah ee degmada galhareeriye waxaa deeqdaani ka faa'iidaystay ilaa afartan qoys oo ka mid ah dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan galhareeriye waxayna ganacsatada ula baxeen si ay u afuriyaan walaalahooda masaakiinta ah ee soomaaliya aan ka bixi karin bisha ramadaan qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay idaacadda ayaa ka warbixiyey deeqda ay bixiyeen iyo dadka loogu talagalay waxaa mahadda saddexaad iskale dadka ajiibay ee ganacsatada ah baaqa loo soo jeediyey inay waxooda wax kala baxaan oo ay afuriyaan dadka masaakiinta ee dadkaas ayaa maaragtay ayagana khayr badan allah siiyaan leenahay saa darteeda ilaahay subxaana wa tacaala ha u barakeeyaan leenahay mahay ka soo qaadeen allah u buuxsho masaakiinta la taray waxna ilaahay subxaana wa tacaala ha ku anfaco ilaahay mid ay u kaashtaan daacada rabbi subxaana wa tacaala allah uga dhigo waxa aan sadaqaysannay haddaan nahay ganacsatada degmada galhariiri kuna sadaqaysannay masaakiinta ku nool degmada galhariiri ilaahay kuwii baxsadana ajir ha ka siiyo kuwa ay siiyeenna ilaahay ha u barakeeyo arrintaas waa arrin ay nagu boorisay walaayada degmada galhareeri muggi nolosheedana anuna aan ku qanacnay dadka nala nool oo masaakiinta ah oo dadka sooman bisha ramadaanka inay ku afuraan ayaan ugu talagalna waxaas aan bixinay ilaahayna ha u barakeeyo anunkana ilaahayaana siiye bedel fiican allahna siiyo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdaani raashinka ahaa ayaa la hadlay idaacadda iyagoona cabiray dareenkooda bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka jeedinayaa anigoo siciid maxamed jamaalaha kuna nool degmada galhareer inay walaayadu maanta raashin noogu qaybisay khayr allah ka dhigo raashinkaasoo ka kooban bur iyo sonkor iyo saliid waa ku mahadsanyihin walaalahii jiro khayr allah siiyo mujaahiliinta khayr allah siiyo gaaladan allah naga qabto gaalada allah naga qabto ganacsatana u shaqaysata khayr allah siiyo anigoo ah nuur cabdi xasan waxaana afurisay walaayada islaamka gaar ahaan degmada galhareeri waa mahadsan yihiin waa ku mahadsan yihiin waana ninka la yidhahna taakuleeyeen ilaahay baan u mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala marka saas waaye ilaahay weynayaan hore ka dhigo gaaladan allaha jabsho cadowgeenna cagtooseeda allaha gelsho magacaygu waa cabdiye maxamed casir inaan galhareeri deganaha walaalahay ku dhex jiro waxaana la siiyey bur iyo saliid iyo sokor ganacsatada gaalada in ilaahay jabsho ganacsato allaha kaalo allaha kor u qaado allaha mujaahidiinta allaha garab galo ilaahay gaalada ha jabsho jidkay maraanba allaha ka hor keeno col iyo cadaawe gaalada u cola allaha ka hor keeno magacayga waxaa waaye faadmo faarax cigalle degmada galariiri ku nool shacabka ah aan ku noolnahay waa mahadsan yihiin mujaahidiinta islaamka kor allah u dhigo hoos allah kala yaabo gaalada dhub allaha siiyo diyaaradeeda allaha rido deb allaha ku ololsho heesgara weydo heesqaadi weydo ilaahay baan ka barina ilaahay isuga awoodda leh ha soo rido oo anuka ducadaaya ha aqbalo muslima duciyaan nahaye ilaahay aqbalo waa saas ganacsatada raashinka na siisay ilaahay baa na siiyo na siiso noogu dadaasha kor allah u dhigo hoosna allah kala yaabo ugu dambeyntiina munaasabad lagu maamuusayey majmuucadii wilaayada islaamiga ah ee hiiraan u matalaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus ayaa lagu qabtay gudaha degmada booqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warbixintan waa kan bashiir muxidiin abu ayman wuxuu ahaa kulan munaasabadiisu ahayd soo dhoweyn bogaadin iyo talooyin ku socday barnaamijkii dhowaan soo idlaaday ee bisha ramadaan ay qabatay idaacadda islaamiga andalus kaasoo ah tartan aqooneedka andalus oo ay sanadkan ku tartamayeen ilaa iyo toban majmuuco oo kala matalayay wilaayaadka islaamiga ah majmuucada hiiraan waxay ahayd mid ka mid ah kooxihii ugu muuqday tartanka inkastoo nasiib ahaan aysan ku soo bixin saddexdii kaalin ee ugu horreysay ee la abaalmariyey maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa qabtay xaflad maamuus ah oo loo sameeyey majmuucada wilaayada hiiraan ku matalaysa tartanka andalus ee bisha ramadaan taasoo ay ka qaybgaleen culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale majmuucada waxaana kulankooda ay kaga hadleen tartankii dhaca sanadkan waxyaabihii gaarka ahaa ee uu sanadkan xambaarsanaa sheekh yuusuf maxan cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa sheegay in barnaamijka tartanka ramadaanka andalus uu watay fawaa'id aan la soo koobi karin wax badanna laga dhaxlay majmuucadii u tartamaysay wilaayada hiiraan alislaamiya marka tartanku runtii waa shay mufiidaho aad u faa'iida badan masaa'il fara badan oon ku baraarugsanayn marka hore ama naga daahnaa aniga keli intaan ka faa'idaystay wax la koobi kara maaha waa soo dhoweynaynaa tartanku qoladii soo qalqaalisay iyo dadkii isku howlay barnaamijka asaga ah ama habeeyey oo soo diyaariyey ilahi subxana watacala khayr ha ka siiyaan leenahay marka waa barnaamij mufiid ahoo dacwi ah oo runtii gaar ahaan jihaadka hadda aanan ku jirno si gaara faa'iido ugu leh waxaa dadku lagu baraarujinaya si aad maqlayseenba jihaadkan mucaasirka ah hadda caalamka maaragtay quruurna dambe hadda aan joogno ka jiray dadku waa lagu baraarujinayay muslimiintuna turaadkooda iyo dhaxalkooda asalka ahaa oy halmaameen oo ka tageen ayaa lagu soo kaakicinaya oo lagu baraarujinayay waa barnaamij marka runtii dadka muslimiinta caqiidadooda iyo yacni madax bannaanidooda iyo shareecadooda jaanib uu dhaafay ma laha la dhihi karaa jaanib waa ka hadlayey marka waa ku faraxsannahay waana soo dhoweynaa mustaqbalku lasii wadana waa rajaynaynaa mid ka mid a mas-uuliyiinta majmuucadii wilaayada hiiraan ku matalaysay tartanka ayaa isna ka hadlay goobtii uu kulanka ka dhacayey wuxuuna mahadcelin allah kadib u mahadceliyey lajnadii tartanka isagoona bogaadiyey juhdigii lagu iftiimiyey barnaamijka intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa lajnadii taxkiimka daadaheynaysay camalkan musaabaqada ee wilaayaadka islaamiga oo runtii isku xilqaantay howl aad iyo aad u dhib badan ee su-aalo usoo diyaarisay haddana isku dayday wax badan inay ummadeeda waxa weeyaan uga faa'iidayso jawaanibta kala duwan ee diiniga sidai culimmaduba ka dhawaajiyeen waxaan leenahay wax wanaagsan ayaad ummadiinna aad u keenteen ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiina ha badiyo camalka kiisa toosanna allah idin waafajiyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa majmuucaadkii ka qayb galay tartankan si guud wilaayaadka islaamiga nala tartamayay oo aan ku wada tartamayna kitaabka alle subxaanahu watacaala tartanku ma ahayn tartan colaytan tartan xumaan tartanada maanta dunida ka jiro qaarkood la mid ma ahayn waxuu ahaa tartan tanshiidi ah oo ummadda diintooda lagu nashaad gelinayo dhanka kaleto aqoon isweydaarsi iyo kala faa'iidaysi ayuu ahaa ugaaska guud ee beesha gaaljacel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo isna goobjoog ka ahaa munaasabadii lagu soo dhoweynayay tartanka ayaa kelimad kooban oo qayima ka yiri kulanka wuxuuna bogaadin u dhiganta dadaalkii uu sameeyey guddiga tartanka ka soo diray halkaasi isaga oo matelayey odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan ee ku xirnaa barnaamijka intii uu socday waxaan sidoo kale halkan aan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa khaas ah idaacadda andalus iyo lajnadii taxkiimka ahayd ee diyaarinta iyo dadaalka badan ku bixisay cadaaladooda iyo maaragtay wax badan ilaahay tabaaraka watacaala ku waafajiyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay ha idin barakeeyo idinka iyo annagaba ilaahay tabaaraka watacaala ha ka dhiga makaankeenna jannada insha allahu tacaala hadafka iyo maqsad u qabateen insha allahu tacaala mid aad ku gaartaan allah idinka dhiga insha allahu tacaala anigoo ka faa'iidaysanay nuqdada markaan taaganahay walaalaha habeenkii dambe waxay ku celceliyeen haleys cafiyo anigoo afka reer hiiraan ku hadlay lajnada insha allah tacaala waxaan leenahay waan idin cafin jazaakum allahu khayran cafi ayaa tihiin waan idin cafin insha allahu tacaala wilaayaadka dhammaanna insha allahu tacaala waxaan maaragtay ku boorinaynaa in sidaasoo kale insha allahu tacaala ayagana ay walaalaha wixii ay ku saxnaayeen iyo wixii ay qadac ku galeen insha allahu tacaala wixii sax ku saxnaayba ku saxay laakiin wixii qadac ku galeen ama ila noqdo insha allahu tacaala cafi iyo musaafa insha allahu tacaala ayaan leenahay jazaakum allahu khayran kelimaadka intaas kuma koobneen oo waxaa kulanka xaadir ka ahaa waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona dhankiisa muujiyey ku xidhnaanshiyihiisii tartanka iyo sida uu ula socday wuxuuna dadaalkooda ku ammaanay majmuucadii wilaayada ku matelaysay tartanka isagoona ku dhiirageliyey in himadooda ay sare yeelaan wuxuu sidoo kale u bidhaamiyey in haddii ay yihiin dalabatul cilmiga wanaagga kula tartamay kheyrkooda ay leeyihiin garab istaag buuxa iyo taageero loogu muujinayo wanaagga lagu tartamay wuxuuna ugu dambeyn ku dhawaaqay abaalmarin dhiirigelin u noqonaysa tartamayaasha waa dadaasheen majmuucaadkao dhanna waa dadaaleen markaan la tartamayo oo la dadaalayo qolo walba waxay rabtay inay noqoto lambarka koowaad laakiin lambarka koowaad markaad noqotid waxaad matalaysay un wilaayaadka islaamiga ah wilaayadaadii aad joogtayna waa aad matalaysay waad dadaasheen meel fiicanna waad soo gaarteen dadkii aad ku matalayseen wilaayada islaamiga hiiraan ee runtii ayaguna way idinla shaarigayeen gabdhaha way idinla shaarigayeen wiilasha idinla shaarigayay aqoonyahanka idinla shaarigayay culimmada idinla shaarigaysay dhaqankii baa idinla shaarigayay si guud dadkaasoo dhan waxa aan leenahay waa aad mahadsan tihiin waadna guulaysateen sanadka dambe iyo sanadaha soo socdana waxaan idin rajaynaynaa sidaa u dadaalaysaan si ka badan iyo adinka oo galo kaalimaha kuwooda ugu sarsareeya insha allahu tacaala ilaahay idinkii waxaan rabaa marka raggii dadaalkaa bixiyey wilaayada waxay ugu talagashay inay ku taxfiisiso oo ay ku abaalmariso lacag shan boqoloo doolar ah bay idinkugu talagashay wilaayadiinna ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan idinkaga rajaynaynaa sanadaha soo socda sidai aad maanta wax u matasheen bishaan ramadaan hadda barakaysnayd isa ka qiimo badan inaad u matashaan wilaayadiinna islaamiga hiiraan waana qayb ka mid ah xafladaha sida isdabajooga oga socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo lagu soo dhoweynayo tartamayaasha maalin ka hor ayay ahayd markii xaflad mida la mid a ay ka dhacday degmada jirib taasoo agaasinkeeda ay lahaayeen maamulada wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe aad buu u mahadsan yahay abu ayman warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته